أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع سيدا ولالك أشيغي رجيني إن شاء الله تعالى عاو وحي لا يقوى فتشينا كي لهذا وإعداد الشباب المسلم وأثره في المجتمع الإسلامي الشباب وناكسن ديارين توضح dhalinyaro wanaagsan diyaarinteeda iyo arrintaasi raadka ay ku leedahay bulshada ama mujtamaca muslimka allah tabaaraka watacaala baan marka koowaad u mahad celinaynaa waajibna inoogu leh inaan ammaano oo aan ku sifayno kamaal iyo dhammaystirnaan ceeb iyo xumaan iyo dhimanaanna ka nasahan oo ka fog tabaaraka wa tacaala isaga ayaa wuxuu yahay midka inoo nicmeeyey allah tabaaraka wa tacaala oo wax kastoo aynu nahay iyo waxaan haysanaba inoogu nimceeyey wain tacudduu nicmata allahi laa taxsuuha wma bikum min nicmati famin allah uma idaa masakum aduru failayhi taj'aruun allahasi tabaaraka wa tacaala waa ammaanan yahay waana mahadsan yahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay oo ka mida nicamka uu ina siiyey rabbigeen tabaaraka wa tacaala inuu inaga dhigay dad muslimiin ah oo ahlu diin ah oo nicmadii ugu weyneyd wuxuu bixiye nicmooyinka uu bixiyo ti ugu qaalisanayd ayuu ina siiyey waxyaabaha kale oo dhan marka la garab dhigo waxay noqonayaan nicmooyin iyada ka rakiisan oon u dhoweyn laakiin nicmada qaaliga ah ee wax loo dhiga aan lahayn waa nicmada diinta iyo islaamnimada oo allah tabaaraka wa tacaala dadku uu jecel yahay keliya siiyo ku khaas yeelo tabaaraka wa tacaala mawduucan waxaan jeclahay inaan marka hore bal wax yar aan muqadimo ka bixino ibni aadamka iyo marxaladaha kala gedisan ee uu noloshiisa marayo si aan u ogaano marxalada dhalinyaronimadu meesha ay kaga jirto tadawurka ama horumarka ibni aadamka iyo maraaxiisha uu marayo noloshiisa ibni aadamka intuusan dhalanin sida qur-aanku uu inoo tilmaamay marxaladuu soo maray marxaladahaasi intuusan adduunka imaanin ousan dhalanin ka horreysay aada usii geli maayo oo waxaan jeclahay inaan ka soo gaabsado laakiin markuu dhasho kadib oo adduunka usoo baxo ayuu wuxuu marayaa saddex marxaladood oo muhim ah marxalad afraad baa xigi karta oo dadka qaarkood ay gaadhaan marxaladda koobaadi waxa weeye waa marxalatu tufuula wasiba marxalada caruurnimada iyo muxuu ahaayey da-yarida marxaladaasi caruurnimadu ama ha noqoto mar uu wax kala saaray oo marxalatu xaalatu tamyiiz ama ha noqoto intuusan weli wax kala saari karin oo waxba kala tamyiizin karin waxaa laysku yidhaahdaa marxalatu siba baa laysku yidhaahdaa waa yaraanta marxaladeeda weye caruurnimada ayaa qeyb ka ah oo oo marxaladaa hore ku jirta waa midda allaha tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim uu ku tilmaamay oo uu yidhi huma nukhrijukum tifla waanu idinsoo saaraynaa idinka oo carruur ah yacni uurkii hooyaa lagaa soo saaraya adigoo tifli ah oo ilmo yaroo carruura ah ilmuhu marka marxaladaa hore oo uu carruurta yahay waa marxalo gacanta lagu hayo waa marxalad la maamulo waa marxalad la koriyo waa marxalad cidda isaga markaasi mas-uulka ka ah si buuxda ay gacanta ugu hayso oo arrintiisa waa arrin la haymaneeyo wey isaguna marxaladaa hore wuxuu ogol yahay gacantuu ogol yahay oo edbintuu ogol yahay oo waxusheegiibuu ogol yahay oo muxuu ahaayey kama santaagayo ama iskalama weyna in uu cidda mas-uulka ka aqaato maamulkeeda iyo taladeeda iyo qorshaha kolba ugu talagalo adiga marxaladaa hore gacantuu ku jiraa ruux ka weyn ayuu caqligiisii mruux ka weyn baa caqligiisu maamulayaa caqli ruux isaga ka weyn ayaa maamulaya waayo aragnimo ruux kale uu leeyahay baa lagu maamulayaa tala ruux kaleu markaa ku jiraa marxaladaa waxaa ka dambaysa marxalatu shabaab oo middan hadda aan ka hadlayna ah waana marxalada maa bacda albuluuq markuu qaangaadho wixii ka dambeeyo wey qaangaadhka markuu qaangaadho ayaa waxaa u bilaabanaya marxalo cusub isbeddel baa tii hore ku imaanaya markaasuu wuxuu gelayaa nolol cusub aragti cusub isbeddel baa imaan fikirkiisa sidii si ka si ka gedisan buu u fikirayaa hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba jirhkiisii waa isbedelayaa isxilqaan baa markaa gelaya isxilqaan ayaa gelaya marxaladulquwa ayuu markaa galay waa midda rabbigeen ka cabiray tabaaraka wa tacaala huma litabluguu ashuddakum xooggiina markaa inaad gaadhaan waa xilliga uu marka xooggiisu dhammaystirmo oo awood uu yeesho oo wax isbido xilligaa isagaa wey xilligaas dhalinyaronimada uu ku jiro laga bilaabo markuu qaan gaadho ilaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan afartan da'da afartanaad qaar waxay tilmaamaan ilaa soddon soddon iyo dhowr sano adiga marxaladaasi waa marxalada loo yaqaano ee da-yarta la yidhaahdo ama dhalinyarada la yidhaahdo ama al-shabaab la yidhahdo luqada carabiga marka laga cabiro waana middaa qur-aanka kariimka uu ka cabiray huma litabluguu ashuddakum waa xilliga bini aadamku u xoog badan yahay wey marxaladaa iyada ah khasaa'isteeda waxaa ka mid ah ruuxii yaraayee gacanta lagu hayey la maamulayay maamulkii waa ka hoos baxayaa nooc wuxuu qaadanayaa inuu xoroobay oo xadhiggii iyo gacankuhayntii iyo seetadii iyo maamulkii iyo wixii oo dhan waa ka dhex baxaya xoogaa waxaa gelaya yacni qab iyo isla weynan iyo waawaad madax bannaanaatay iyo muxuu ahaayey inuu nolosha wax walba oo ku saabsan isagu keligii waajihi karo xaaladdaa iyadaa wuxuusan u dulqaadan karaynin canaantu diidayaa muxuu ahaaye edbintii buu diidayaa maamulkiiyo gacankuhayntiibuu waxoogaa ka santaagayaa xaal marxalad kale u baxay markaa marxalad kale iyo xaalad kale ayuu markaa u baxay marxalada saddexaad ee ibni aadamku uu maro taa markuu ka gudbo waa marxalatu shaykhuukha markaasi duq iyo muxuu ahaayey waayeelnimo iyo jidhkiisii oo dabca iyo isagoo boolbool markaa u kala furto yacni waxa weeyaan inyar inyar usii jilca ayuu markaa noqonayaa marxalada xigta waana marxalatu dacfi athaaniya waaye midda hore ee dacfiga marxalatu dacfigu midda hore waa markuu yaraa midda dambana waxa weeyaan waa marka uu gaadho marxalada sheekhnimada ama duqda da-nimada uu gaadho waana midda rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim uu ka cabiray uma litakunuu shuyuukha inaad odayaal noqotaan marka waa da odaynimo wey saddexdaa marxaladood ayaa bini aadamku maraa qaarkood ilmanimay ku dhintaan qaarkoodna da-yarida iyo intay dhallinyarada yihiin bay dhintaan qaarkoodna markay duqoobaan oo marxalada sheekhnimada iyo duqnimaday soo gaadhaan bay dhintaan dadka qaarkoodna marxaladaasi duqnimada waxaa uga dambaysa marxalada cantatabka muxuu ahaayey ardalul cumurka qur-aanka uu ka cabiray yacni cumriga midka ugu liita oo ruuxii maskaxdii iyo caqligii iyo garashadii iyo garaadkii inta laga qaado ayuu sida carruurtoo kale markaa noqonaya oo muxuu ahaayey nunakisu fi lkhalqi waay dib baa loo celinayaayo sariir buu ku urursanayaa sidii maalinkuu dhashay uu sariirta ugu ururay oo kale yacni xawlka baalka yarka ilmaha lagu rido halkaasoo kale uu ku urursanaya wuxuu gaadhayaa inuu gurguurto wuxuu gaadhayaa inay garashadiisii tagto inuu sida masalan muxuu ahaayey sida carruurta yararkoo kaleeto oo saxarada iyo kaadida iyo inuu isku daro in xafaayad loo xidho oo lagaga ilaaliyo marxaladana waa ardalulcumurka oo waa miduu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay ka magangeli jiray inuusan gaadhsiinin oo allah tabaaraka watacaala ka ilaaliyo maxaa yeelay ruuxu isagoo jidhkiisa iyo xooggiisa iyo ismaamulaya isagoon cidna u baahanin ayaa roon inay ti ilaahay ku timaado tabaaraka wa tacaala marxaladaha iyaga ibni aadamku uu marayo waa wax inteenna badan aan wada ogsoonnahay oon filayo inaysan inaga qarsoonayn marxalada ugu khatarsan ee sad maraaxisha iyadan hadda soo tilmaanay ugu dhibka badan waa marxalada dhallinyaronimada marxalatu shabaab ayaa ugu dhib badan waxayna ugu dhib badan tahay asbaab daraaddeed midda koowaad weeye ruuxu markuu intuu qaan gaadho waxoogaa xoogaysto wuxuu dareemayaa wax la yidhaahdo waxaa ku imaanaya wax la yidhaahdo ashucuur bilxuriyati waalistiqlaal dareen waxaa ku dhalanaya waad xorowday oo muxuu ahaaye waad madax bannaanaatay sidaas daraaddeed gacantii markii hore ku haysay gacantii lagu hayay markii hore waa ka baxayaayoo wuxuu isku dayayaa inuu yacni wax weeyaan uu ka hoos baxo saan horeyba usoo tilmaanay khatarta ay leedahay waxaa ka mid ah ma uu laha marxalada iyada a ruuxu caqli bisil oo ku filan ma leh leanna ruuxa markuu caqligiisu bisil yahay oo cilmi iyo waya aragnimo iyo bisayl caqli uu leeyahay markaasi caqligiisaa wax ka reebayoo maamulaya saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay caqliga waxaa lagu tilmaamay annuha ina fi dalika la aayaatin liulinnuha liulinnuha waa jamcu nuhya nuhyadana waxaa la yidhaahdaa caqliga leanna ibni aadamka isagaa xakameeya oo reeba xumaanta isagaa ka reeba oo ka celiya sida xakamaha oo kale marka marxalada iyadaa caqligiisu ma bisla waaye aragnimo ku filanna ma uu laha marka meeshii lagu hayay iyo gacantii haysayna waa ka soo dhex baxay oo nooc inuu ka xoroobo ka madax bannaanaaday buu isu arkay oo ruux la maamuli karo oo gacan lagu hayn karo ma aha bannaankii markuu usoo baxay oo noloshii usoo baxay oo noloshii inuu waajaho ay noqotayna waayo aragnimo ku filanna ma leh caqli bisil oo ku filan oo maamulana ma leh marxaladaasi marka waa marxalada ugu khatarsan waay wuxuu imaanayaa gurigiibuu ka soo baxay miisaal ahaan bannaankiibuu usoo baxay bannaanka maxaa yaallo waay bannaanka waxaa yaallaa mawjado waxaa yaallaa dabaylo waxaa yaalla afkaar waxaa yaalla yacni waxa weeye muqriyaad iyo waxyaalo fara badan oo da'yarta u daran oo ruuxii jiidanaya oo mustaqbalkiisii adduunya iyo midkii aakharaba luminaya waxaa yaalla saaxiibo xunxun waxaa yaalla deris xun waxaa yaalla yacni intaasoo khatarood baa taalla bannaanka uu u soo baxay shaygii uu ku badbaadi lahaa oo ah waayo aragnimo ama mehe caqli iyo wacyi iyo cilmi ku filan labadii midna ma jiraan sidaas daraaddeed baa wuxuu yahay wuxuu khatar u saaran yahay inay mawjidahaas iyo ahwaadaasi qaataan oo afkaartaasi wax badan oo ka mida ay jiitaan inuu ka badbaadana uma badna inuu ka badbaadana uma badna marxalada iyada ah waa marxalada ugu khatarsan marka waxaa yar kolba waxay ku xidhan tahay bii-ada lagu nool yahay iyo meesha uu joogo ruuxa dhallinyarada hadduu ya rag yahay hadduu dumar yahayba kolba awoodda ay leedahay marka dhibaatooyinka asbaabta aan hadda ka hadlayno ayay marka ku xidhan tahay oo waxaa aada u yar in marxalada iyadaa la helo ruux dhallinyaro ah oo ama rag ama dumara wiil ama gabadh ah oo toosan oo hagaagsan oo iska caabiyey oo iska qabtay muqriyaadkan iyo waxyaalaha noloshiisa fasaadinaya dariiqiisuu fiican yahay akhlaaq iyo cilmiya garasho ku socda noloshiisii muxuu ahaay xamaalanayo oo xoogsanayo oo noloshiisii adduunya u toosan tahay aakharadiisii ku hagaagsan oo ku toosan marxaladaa iyadaa in la helaaye aada bay u adag tahay inay masaladu sidaas tahayna allah baa la yaabay tabaaraka wa tacaala rabbigeen tabaaraka wa tacaala ayaaba la yaabay oo wuxuu soo saaray alimaamu axmed fii musnadihi tabarani fi lmucjam alkabiir abu yacla fi lmusnad min xadiidi cuqbat bni caamir waxay ka soo soo saareen cuqbat bni caamir oo nebiga ka werinaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo nebigeennu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ina allaha layacjabu min ashaabi laysat lahu sabwa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la yaabaa ruux dhallinyaro ah oo rag ama dumara oo aan lahayn balwad lahayn dhallinyarayn aan lahayn sabwada waxaa la yidhaahdaa almaylu ila alhawaa inuu ruuxu hawadiisa u leexdo oo caqligii iyo cilmigii iyo garashadii iyo wanaaggii ka leexdo oo iska dhallinyareeyo oo uu muxuu ahaayey balwad yeesho oo dariiqii saxsanaa ka gudo ka leexdo ruux dhallinyaro ah oo da'dii dhallinyaronimada ku jira oo haddana aan dhallinyarayn lahayn aan ciyaal suuqoobin aan masaajidii ka bixin aan adduunyada iyo hawadaasi qaadanin allah tabaaraka wa tacaala waa la yaabaa maxaa keenaya layaabka marxalada uu ilmaha yar yahay layaab mala gacantaa lagu hayaayo iyada waa waxaad u adagba inuu dhallinyareeyo marxalada uu ka gudbo dhallinyaronimada iyo da'da yarna dee ruuxaasi waaye aragga weeye waxoogaa maskaxdiisa iyo caqligiisa nooc bisaylaa ku jira adduunku wax uga soo joogay wax badan buu soo arki jiray inuu hadda dhallinyareeyo oo uu waxoogaa hawaraac noqdo oo muxuu ahaayey maryaha dhigto oo dabaylahaasi qaataanna uma badna oo ruuxan waaba soo duqoobayba qabri buu sugahayaa laakiin marxaladan dhexda ku jirta ayaa halis ah saas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu la yaabaa ruux dhallinyaro ah oo marxalada iyada ah aan hawaraac ahaynoo muxuu ahay iska qabtay muqriyaadkii adduunyada iska xakameeyey mushkiladii kaga imaanaysay jidka iyo shaarica bii-ada iyo mujtamaca kaga imaanaysay waxyaabihii oo dhan intuu iska xakameeyey ayuusan lahayn hawaraac hawadiisa uma leexanine dariiqii buu ku toosan yahay allah tabaaraka wa tacaala waa la yaabaa waana wax lala yaabo wey waa wax la yaab le weeye waxaa kaloo ku tusaya ama tilmaamaya marxaladaasi inay aada iyo aada khatar u tahay xadiidkii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh fi saxiixi albukhaari wagayrihi min xadiidi abi hurayra xadiidkaa hore alimaam lhaythami wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan asheikhu alalbani caleyh raxmatullahi wuxuu ku keenay silsila saxiixa iyo saxiixuljaamica labadaba wuu ku keenay xadiidkaasi waa suganya ina allaha la yacjabu min ashaabi laysat lahu sabwa xadiidka labaadi waxa weeye ee marxaladaasi wax ka tilmaamaya waa xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari min xadiidi abi hurayra nabigeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddoba ruux ilaahay baa hooseeya oo hooskiisa iyo hadhkiisa geeya maalin uusan hoos jirin ilaa kiisa mooye waa maalinta aakhare wey oo banka qiyaama la taagan yahay oo la kadeedan yahoo la rafaadsan yahay allah tabaaraka wa tacaala toddoba sinfi ama toddoba nooc oo dadka ka mid ah carshiga hadhkiisaa la geeyaa dhibkan qiyaamada bannaankeeda ka dhacahayana iyaga waa laga samata bixiyaa toddobadaasi waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaah ruux dhallinyaro ah rag iyo dumar midkuu noqdaba oo ku barbaaray oo ku koray ilaahay cibaadadiisa tabaaraka wa tacaala dhexdeeda ma leexanin cimrigiisii wax ka mida ma dayicin xumaan iyo balwad uma leexanin maandooriye iyo daroogo uma leexanin maalaayacni iyo jid la istaagtaaga uma leexanin adduunya ma aysan qaadanin oo ma jiidanin afkaar khariban ma raacin nasha'a fii cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisuu ku koray waajibaadka gudashadooduu ku koray xaaraanta ka fogaanshaheeduu ku koray daacadaa rabbi tabaaraka wa tacaala buu ku barbaaray sidaasuu marxaladaa kaga gudbay oo ku maray alla tabaaraka wa tacaala toddobada uu hadhka geyn doonay ka mid tahy culimmada sharxaya xadiidka waxay leeyihiin waxa loogu daray toddobadaasi marxaladaasaa marxalo adag ah maraaxisha aad adag dadka ka badbaado imtixaanka noocaasa ka baxana abaalgudka noocaasoo kalea way leeyihin wahal jazaau alixsaani ila alixsaan weeyo imtixaanku markuu iska fudud yahay dee ninkii imtixaan fudud ku baasaayey abaalgudka la siiyaaye waa iska yaryahay laakiin imtixaan adag oo keyrkii ku daateen ninkii ka baxa ninkaasi waxa weye waa waa nin rageed wey waa nin mudan weye waa ruux mudan weye abaalgud weyn abaalgudka weyne rabbi siiyeyna tabaaraka wa tacaala waxa weeye inuu carshiga rabbi hadhsado oo maalinkaa la dhibaataysan yahay dhibaatada uu ka badbaado arrintaasina waxay tilmaamaysaa marxaladu inaysan marxalo sahlan ahayn marxaladu marxalo sahlan maaha innagana waaqiceenna waan dareemi karnaa khaasatan idinka dadka aan la hadlayo oo waddamada qurbada jooga oo xadaaradaha kala gedisan u tegey oo mujtamacaad kala gedisan tegey oo muxuu ahaayey intaasoo mawjadoodoo isgaraacaya dhex galay waxaan u malaynayaa qodobkaasi inaad iiga dareen badan tihiin dadka lumay ama lahayn la yahay ama fakaday ama la qaatay oo afkaartu ay la tagtay ama adduunyada iyo madaahirteedu ay jiidatay waa dadka da-aaddaasay u badan yihiin dadka da-aaddaasay u badan yihiin markay yaryar yihiin oo gacanta lagu hayo waalidkaaba la carara ama gurigu ku hayn ama waxunb waxunbaa muxuu ahay u badbaadaya laakiin marba hadduu guriga bannaanka iska uga baxo oo uu isbido inuu muxuu ahaaye gurigii ka xoroobayo gacanku-hayntii waalidka marxaladaasi marxalada ugu khatarsan waana marxalada aan ka hadlayno wey shabaabnimo haddaad maqasho iyo da-yarnimona marxalada la tilmaamayo midaasi khatarta badan wey walaalayaal marka in da-yarta ama dhallinyarada la hagaajiyo waa masale ahmiyaddeedala wey marxaladaa hadda aan sheegaynana in dadaal siyaadaa lagu bixiyo oo dhallinyaradii lagala dagaalamo hallowga oo inxiraafka lagala dagaalamo oo dhallinyaradii dariiqa lagu celceliyo inta ay ka gaadhayaan waxoogaa bal caqligood iyo waayo aragnimo iyo cilmiyo wax ku filaada waa masale lagama maarmaan ah wey maxaa yeelay dhalinyaradu inay hagaagaan waxaa ku jira ummadda jiritaankeedaa ku jira leanna dhalinyaradani waa raggii berri wey berri dadkii ummaddan hoggaamin lahaa culimmada u noqon lahaa madaxda u noqon lahaa u noqon lahaa mutacalimiinta u noqon lahaa ee yacni hooyada noqon lahaa guriga iyo ilmo wanaagsan ka soo bixi lahaayeen dhalinyaradani waa mustaqbalkii ummadda wey haddii la dayacana mustaqbalkii ummaddu waa dayacan yahy la fili maayo ummaddaasi in ay mustaqbal rajo la yeelato haddii lagu dadaalo oo la hagaajiyana ummadda dhallinyaradeedu hagaagtay rag iyo dumarba ummaddaasi musta waxaa loo rajaynayaa mustaqbal musdahir ah mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan oo qiimo leh ayaa mujtamacaasi rajaynaya saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa haddaad doonayso inaad saadaaliso ummad mustaqbalkeeda iyo waayaha soo socda say noqon doontaa meesha laga fiiriyo waa da'yartiiyo dhallinyaradeeda wey hadday dhallinyaradii daadatay oy doonta ka dhacday oy nolosha ka dhacday oo ay derbiyada jiifaan oo mukhadiraadka iyo maandooriyaha iyo qashinka ku mashquulsan yihiin ama ma ahe ay noqdeenba gaangis uun balaaya ka dhacday oo uun wax dil iyo wax kharribid iyo mooyaane aan rajo kale lahayn aqoontii ay ka tagaan iyo barashadii muxuu ahaaye shaqadii iyo xumaalashadii ka tagaan ummaddaasi rajo ma leh jiilka roonroon hadduu tago generation ama jiil ka dambeeyo bedeli lahaaye ma jiro wabittaali waa qaran guurtay ummaddaasi sidaas daraaddeed ahmiyadda ay leeyihiin waxa weeyaan waa qaadatu lmustaqbal waa rijaalu lmustaqbal waa ummuhaatu lmustaqbal sidaas daraaddeed ayay mudnaan weyn u leedahay in lagu dadaalo islaaxinta iyo hagaajinta da'yarta waa midda labaade da'yarta hadday hagaagto waa awood ummadda ay dhex joogto yacni wax weyn ka qaban kara danaheeda iyo masaalixdeeda leanna waxaa la yidhaahdaa marxalada dhallinyaranimadu waa awoodda ibni aadamka wey qur-aankuna waxbuu ka tilmaamay masaladaa iyada ah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi allahu aladii khalaqakum min dacfin huma jacala min bacdi dacfin quwa huma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba allah tabaaraka wa tacaala waa midka idin abuuray oo idinka abuuray tabardarri waa abuuristii hore wey markii la imaanayay adoo tabar daran baad imid huma jacala min bacdi dacfin quwa tabardarridii kadib wuxuu alla yeelay xoog iyo awood waa marxalada aan hadda ka hadlayno ee ruuxa awoodda leeyahay xoogga leeyahay ee caafimaadka qabo wax weyn uu qaban karo yacni waxa weeyaan haddii meel lagu wajaho khayr leh mujtamacii wax badan buu u faa'iiday naftiisa diintiisa wax badan buu ku biirin marxalatu lquwa waay kadibna rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala huma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba marxaladaa xoogga iyo dhallinyaranimada kadib allah wuxuu yeelay haddana tabardarri iyo ciro sida laysugu lamaaniye fiiri hadduu ruuxu sidaydoo kala ciroobo khalaas weeye marka xigtaay waxa weeyaan waa uun dacfi iyo tabardarri iyo inuu sariirta ku taaha iyo inuu sii dabco iyo inuu sii furfurto iyo inuu isbitaalun ag taagnaado iyo xaalkiisu waa ku daayay ha yacni dacfan wa shayba wa ummaddu marka marxalada quwadeedu waa marxalada dhallinyarada la yahay iyo wixii ka agdhow oo yacni kuhuulada iyo wixii la mid ah marxaladaa iyada a marka haddii si fiican loo isticmaalo la hagaajiyo ummadda wax weyn bay ku biirin karaan yacni adduunyadeeda horumarkeeda aakharadeeda diinteeda difaaceeda wax weyn ayay ku biirin karaan oo awooddaa iyo quwaddaasi uga faa'iideyn karaan ummaddooda hagaagooda ay hagaagaan sidoo kaleeto wuxuu ummadda ka ilaalin karaa afkaartii ummadda majaraheeda gedin lahayd ama leexin lahayd maadaama da'yartii laga soo geli lahaa ay hagaagsan tahay ayadana ummaddii waa xifdisantahy xirzi bay ku jirtaa akhlaaqdeedii baa ilaa shan caqiidadeedii baa ilaa shan adduunyadeedii baa ilaa shan aakhiradeedii baa ilaa shan meeshii laga soo geli lahay iriddii laga soo geli lahay shayaadiintu ka soo geli lahaayeen ama kuwa insiga ha noqdeen ama kuwa jinnige ayaa ilaa shan oo la habeeyey oo dhallinyarada ah haddiise laakiin ayna taasi dhicin iridda ummadaha laga soo galo marka la baabi'inayo waa uun marxaladaasi markay joogaan marxaladaasay ka faa'iidaystaan cadowgoodu marxaladaasaa gacanta lagu dhigaa marxaladaasaa maskaxdooda sidii la rabo loo sameeyaa kadibna waxaa laga dhiga waxaa lagu sallidaa meeshii la rabay baa lagu sallidaa mujtamacoodii ay ka dhasheen baa dib loogu sallidaa dalkoodii baa dib loogu sallidaa waa la isticmaalaayo sidii la doonaa laga yeelaa waa markii maskaxdooda lasi loo sidii la rabay loo samaysta kadib sidaas daraaddeed ayaa nebigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii haadihi almarxala ayuu da'yarta la hadli jiray oo si gooniya hadalka ugu jeedin jiray oo wixii khatara uga degi jiray nebigu sal alay slam oo mudnaan siin jiray fii xadiidi cabdillahi bin mascuud fi saxiixayn ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu dhihi jiray yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj dhallinyaradiyey kulanka dhallinyaradow ciddiinnii guurka awoodi karta oo takaaliiftiisa iyo ka bixi karta xilkiisa ha guursato maxaa yeelay fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji isha inaad laabto yay kuugu kaalmaynoo xumaanta iyo fasaadka inaad ishaada ka celiso xubinkaaga tarankana way kuu ilaalinoo sabab bay kuugu noqon way kuugu kaalmayn inaad xubinka taranka ilaaliso nacam ciddii aan heli karinna ha soontuu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soonkaasaa dhufaan oo shahwadiisa jabinayay dhallinyaradiibuu marka la hadli fasaadku inta badan wuxuu kaga yimaadaa dhallinyarada dhanka shahawaadka oo gabdhihii iyo wiilashii waa isku fasaadayaan ama gooni bay u kala fasaadayaan markaasaa waxaa dhacaysa waxan qashinka ah iyo shahawaadkan iyo zinada iyo waxaasay ku lumayaan nebigu marka taasuu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu uga xirsi xidhahayaa oo ka ilaalinayaa wuxuu leeyahay rasuulku salawaatu rabbi guursada ciddii kari karta ciddaan kari karayninna nebigu sal lla alay slam daawo kaliya qaabkanuu u tilmaamay dhallinyaradu marka marxalada iyada ah mudnaan in lagu bixiyo fawaa'idda ay leedahay ama khasaarahay keeni kartaay kuwayaalahaasaa ka mid ah sidaas daraaddeed ayaa waxaad arkaysaan marxalada iyada ah in badan waa marxalada gaalada iyo cadowga muslimku uu xoogga saaro wey waa marxalada laga faa'iidaysto wey waxaanaad arkaysaan caalamul islaami maanta wax kharribaya ama kursi ku fadhiya ama aqoon iyo sheeganaya muxuu ahay mutacalimnimo intuu sheeganayo ummadda burburinaya oo faaska u haysto oo madaxa kala dhacayaaye xillii ay dhallinyaro ahaayeen inta lala tegey unbaa maskaxdooda la soo dhaqay kadibna sidii la rabay baa wax loogu shubtay markaasaa ummadahoodii lagu soo salliday waxay noqdeen marka balaayo ummadooda kor fadhido aan lagaba kici karayninba marxaladaa marka waa marxalada ay ka faa'iidaystaan oo labay u qaybiyaan da'yarta qayb ay rabaan inay nolosha ka dhacaan oo baaba'aan oo wax jiraba aynan noqonin oo macnaheedu waxa weeye berri intuu cadow kugu noqon lahaa haddaad awooddiisa leedahay kaba takhallusba haa yacni waxa weeyaan wax uun qashinkaa uun mooyaane hadaf kale ma leh ujeeddaba ma leh qaybta waxoogaa ay u arkaan inay maskaxi ku jirto ay fikirayaan weli ay nool yihiin ay taarged leeyihiin kuwa noocaas oo kaleetae mawaahibta khaas kalena way ka faa'iidaystaan oo intay kaxeeyaan oo wax soo baraan oo afkaar mucayana lagu akriyo si maskaxdooda loo habeeyo ayaa markaa iyagoo gaashaan iyagoo muxuu ahaye gantaal ah baa ummadda dib loogu soo diraayo lagu soo celiyaa markaasaa danaha lagu fushadaa marxaladaasaa xoogga la saaraa marka waa meelaha ummadaheenna laga burburiyey waa meelaha muxuu ahaaye dhibaatooyinka ugu badan ee maanta haysta meelaha laga galay halkaa iyada awey qodobkaasi haddaan intaa kaga soo gudbo oo ah ahmiyadda ay leedahay hagaajinta iyo islaaxinta da'yartu waxaan doonayaa inaan wax ka tilmaamo wasaaisha iyo asbaabta ee da-yarta ama shabaabka lagu islaaxin karo ama lagu hagaajin karo maxaa loo baahan yahay si dhallinyaradeennu ay u noqdaan dad hagaagsan ay u noqdaan dad muxuu ahay qaayo iyo taarged leh ay u noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda anfaca naftooda iyo diintooda waxtara ayagiina wax jiro ahoo muxuu ahaaye qiimo leh oo yani ugu fadhiya ummadooda macno ugu fadhiya si ay u noqdaan maxaa loo baahan yahay ama maxaa la qaadan karaa asbaabtu maxay tahay qodobkaasi insha allahu tacaala ayaan jeclahay inaan isagana bal wax ka tilmaamo waxaana dhihi karaa awalan wa qabla kulli shay waxaa ugu horeeya in da-yarta loo loo yeelo oo la baro cilmiga shareecada cilmiga shareecada oo wax kala tusaya daaqadoodii iyo awoodoodii ay lahaayeenna xagga masaalixda u jeedinaya ummadooda masaalixdeeda u jeedinaya inxiraafka iyo leexashadana ka xifdinaya sidaas daraaddeed asaaska ugu horreeya waxa weeye in da-yarta xagga cilmiga loo jeediyo qur-aanka xaggiisa loo jeediyooo la baro lafdigiisa iyo macnihiisa axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi loo jeediyooo la baro fiqhigii iyo cilmigii ay culimmadu ka tageen loo jeediyooo la baro markii diinta wax laga baro caqligii iyo muxuu hawadii iyo waxyaalo fara badan baa kala caddaanaya ruuxii jidka u caddaanaya leanna cilmigu waa nuur waana iftiin waana tooshkaa kuu kala ifinaya maxaa xun maxaa fiican maxaa dantaada maxaan dan ahayn haddii qodobkaa laga boodo in dadku iyagoon cilmiya aqoon diinayn diineed lahayn in salaax iyo hagaag ay gaadhaani waa hayhaata hayhaata waaye waa waxaan suuroobi karaynin waa sidaas daraaddeed ayaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi almucallimu alawal meesha uu ka bilaabay ummadda inuu yacni wax weye ka dhiso waxay ahayd inuu baro horta wax baro wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma alla hadalkiisii buu dadka baray xikmaddii iyo fahamkiibuu baray isaga axaadiistiisii iyo dhaqankii wanaagsanaaye uu la yimid buu baray barashada iyo bariddu waa asaaska sideedaba nolosha wey saas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala xataa tawxiidka ka hormariyey oo qowl iyo ficil oo dhan laga hormariyey faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmi sharciya haddii la waayo oo da-yarta aqoonta shareecada qodobkaasi hadduu seego wiilal iyo gabdho miday noqdaanba waxay qarka u saaran yihiin ama baylah u yihiin oo bannaanka u yaallaan inay inxiraafaan leanna ruuxii wuxuu isku ilaaliyo ma ma haysto wuxuu wax ku kala gartana ma haysto mugdi buu lugaynayaa oo socdaa yacni waxa weeye ruux meel mugdi ah socdo wey aw ka dulumaatin fii fii baxrin lujiyin ruuxu markuusan aqoon diineed lahayn oo rabbi xaggiisa waxa ka yimid uusan garanayn nolosha ma fahamsana nolosha mar hadduusan fahamsanaynna waxba uma kala cadla waa ruuxaasi iska gebi dhaclaynaya ee habeenka mugdiga tukubahaya ee wax u cad uusan jirin talo ma abeesuu ku istaagi doonaa ma bohol iyo god buu ka dhici doonaa ma balaayaa qaniini doonta ma booraan buu ka dhici doonaa lama yaqaano isagiina wax ma arko waa indhalaayaha mugdina waa socdaa ruuxda aan aqoonta diineed lahayn waa sidaa noloshaasi ma kala oga mana garanayo meeluu marayo meeluu socdiyo meeluu ka socdo ma kala garanayo sidaas daraaddeed wax kastoo ku yimaada mawjad kastoo ku timaada tayaar kastoo ku yimaada dabayl kastoo ku timaadaay way kaxaysan kartaa way qaadan kartaa sidaas daraaddeed ayaa muxuu ahaayey inta badan waxay ku dhacaan laba fikradood bay u badan yihiin oo ay khatar ugu jiraan fikrad la yidhaahdo fikratu alqusuur waaljafaa haa waatafriid inuuba diintii iyo masaalixdii adduun iyo aakharaba intuu ka gaabiyo uu ka dhaco waaba ka dhacsan yahayba iyo in uu derdero oo uu ku dhaco wax la yidhaahdo yacni ghuluwi iyo tashadud iyo xadgudub iyo kabadbadin iyo xagjirnimo waa gudbayaa waa taraarayaa shareecada xuduuddeedii masaalixdii ku jirtay oo dhan buu ka gudbayaa markaasuu wuxuu noqonayaa waa afkaarta qaarkeedoo jirta wey wuxuu noqonayaa marka ruux isaga dhan ba aan miisaanayn labadaa fikradood oo midna ay matalayso fikratu alirjaa midna uu matalayo fikratu alkhawaarij waltakfiir fii daakhili marka la yidhaahdo tayaarka islaamiga ah ayuu khatar ugu jiraa waxaa dhici karta inuu irjaagu intuu la fogaado uu diintii xeradeedii oo dhan intuu ka fogaado ka dhex baxo inuu marka dambeba gaalnimo iyo akhlaaqdii diintoo laga tago iyo ilxaad iyo noloshaa maadigoo lagu ta'asuro inay gaadhsiisaa dhici karaysa tan xadgudubka oo iyadana xagjirnimada iyo inuu taraaro oo ka gudbo xuduudda shareecaduna ayaduna halisteeday leedahay waxyaabahaasuu khatar ugu jira waxaa ka mid a masalan oo tusaale u noqon kara arrintaa iyada ah fikirkii nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wakhtigiisii wax ka bilowdeen xilligii khulafaa uraashidiin khaasatan marxaladii cali bni abi taalib khaliifka uu ahaana soo baxayoo xoogaystay oo fikirka khawaarijta loo yaqaano haddana caanka kuwa afkaarta takfiirka loo yaqaano oo magacaas hadda xambaarsan dadkii fikirkaasi la yimid waxay ahaayeen dad da'yar ah dad da'yar ah oo dhalinyaro ah ayay ahaayeen sida nebigeennu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilli walbana sifadaasi way u badan tahay inay yeeshaan oo xadiidka nebiga sal lla alay waslam axmed iyo tirmidi ibnu maajah soo saareen min xadiidi ibni mascuud ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam yakhruju fii aakhiri zamani qowmun axdaasu alasnaani sufahaau alaxlaam aakhiru zamaanka waxaa soo bixi doona dad da'yar caqliguna fudud yahay yacni sufahaul axlaan yacni daysh iyo fudayd baa ku jira maskaxdooda iyo garashadooda ma miisaana da'dooduna way yar tahay oo waaye aragnimole ma leh caqli iyo maskax ku filanna ma jirto dad noocaasaa soo bixi doona bu nabi sal lla alay wasalam maxay samaynayaan qur-aankay akhriyaan laakiin ma ay fahamsana laa yujaawizu taraaqiihim ama taraaqiyahum kalxamahooda ma dhaafsiisno fiqi iyo faham ma jiro xadiiskiibay akhrinayaan mana ay fahamsana yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya diinta waxay uga dhex baxayaan sida leebka meesha lagu ganay marka uu ku dhaco oo uga dhex siibto oo uu uga dhex baxo sidaasoo kale diinta intay derderaan bay ka dhex baxayaan buu nabi uri sal lla alay wasalam ayada dhanba way ka dhex siibanayaan wax raada oo diintii ka mid oo ku hadhayana ma jiro way salaad badan yihiin waa qur-aan akhris badan yihiin waa soom badan yihiin waa cibaadaad badan yihiin laakiin musiibadu xaggee kaga dhacday fiqhi iyo fahan male qur-aankiibay akhriyayaanoo dadka ugu yeedhayaan qur-aankuna beri buu ka yahay isagaaba diidanoo iska fogeynaya dadka noocaas oo kalea musiibadu xaggee kaga timid waxay kaga timid fuqahadii saxaabada iyo culimmadii saxaabada iyo dadkii nebigu wax soo baray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee aqoonta lahaa ayagoo jooga ayay soo baxeen markaasay intay aqoontii iyo cilmigii iyo garashadii iyo fuqahadii iyo culimmadiiba intay ku gacan saydheen oy iscajabiyeen ayay wax ismoodeen markaasay yidhaahdeen muxuu ahay xamaas iyo caadifo iyo waxaa qaaday ficillaa qaaday ma niyad xumayn niyad xumo ma haynin waxaa leeyahay ismayna lahayn laakiin musiibadu waxay kaga dhacday dhallinyaro waxay noqotay aan aqoon lahaynoo aqoon la-aan haddana xamaas qaaday oo waxqabta is yidhi wabitaali way la taraartay oo way la derdertay fikir halisa ayay markaa u gacan galeen maxaa keenay inay u gacan galaan waa aqoon darrada waay waa fiqhi darrada wey ruuxu mar hadduusan aqoon lahayn waa saan tilmaanay oo mawjadaha bannaanka yaallaa kolba mid fuuli ayadaasaa kolba mid la dhaqaajinaysaa wey ma kala garanayo waa isla qumanya iskadi isagii yani waxa wey maskaxdiisaa u buuxda arrintaasi marka waa arrin halisa axaadiistaa nebigaa tilmaamaysa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alxasanu albasri taabicigii jaliilka ahaa ayaa waxaa ka sugan wuxuu yidhi alcaamilu calaa gayri cilmin kaasaaliki calaa gayri ariiq ruuxa camal samaynaya waa cibaadaysanayaa muxuu ahaayey waa qur-aankiibuu akrinayaa dacwuu dadkan gaadhsiinayaa waa jihaadahayaa alcaamilu calaa gayri cilmin laakiin aqoon ma leh wuxuu yidhi kasaaliki calaa gayri ariiq ruux socda laakiin aan jid haynin buu la mid yahay ruux socdoo dhul hayjad ah oo cidlo ah oo hawd ah iska dhex socda jidna aan haynin ayuu la mid yahay buu yidhi waalcaamilu calaa gayri cilmin maa yufsidu akthar mima yuslix buu yidhi ruuxa cilmi la'aan camal la imaanahaya oo cibaadaysanayo dadaal isleh waxa uu hallaynayo ayaa ka fara badan wuxuu hagaajinayo fasaadka uu naftiisa gelinayo diintiisa u geysanayo mujtamaca u geysanayo aakharadiisa u geysanayo ayaa ka badan wuxuu hagaajinayo ama uu islaaxinayo markaasaa wuxuu yidhi fatlubu alcilma dalaban laa yaduru bilcibaada cilmiga dalba dalab aan dhib u geysanaynin cibaadadiiyo ku camalfalkii watlubu alcibaadata talaban laa yaduru bilcilmi cibaadaysta oo cilmigii camal u bedela oo cibaado la imaada cibaado aan dhibaynin cilmiga markaasaa wuxuu yidhi fa inna qowman dalabu alcibaadata wa tarakuu alcilma xataa kharajuu biasyaafihim calaa ummati muxamedin sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dad baa jiray cilmi la'aan cibaaday dalbeen haa salaad bay dalbeen inay tukadaan bay rabaan inay dad dadka diinta gaadhsiiyaan bay rabaan inay jihaadaan bay rabaan inay ummadda u khidmeeyaan oo diinta u khidmeeyaan bay rabaan laakiin aqoonteedii ma ayna lahayn markaasaa arrintii waxay gaadhsiisay inay ummaddii nebi maxamed seef u qaataan oo seef kula soo baxaan oo ummadda dhiiggeedii xalaashadaan oo ay baabi'iyaan markaasaa wuxuu yidhi walow talabu alcilma lam yadullahum calaa maa facaluu hadday cilmi dalbi lahaayeen oo waxay samaynayaan cilmi ka hormarin lahaayeen oo ku salayn lahaayeen cilmigu muusan tuseen dhiiggad xalaashada oo ummadda nebiga dhiiggooda xalaashada oo saxaabada dhiiggooda xalaashada cilmigu waa ka reebi lahaa arrintaasi waxay tilmaamaysaa nimankii xalaashaday dhiigga ummadda wakhti walbana jira arrinta gaadhsiisayna ay tahay garasho la'aanta da'yarta haddii aan aqoon loo yeelin mushkilay ku noqonaysaa nafteeda mujtamacana mushkilay ku noqonaysaa mana la xakamayn karayo sababtu waxa weeye xoog baa ku jira awood baa ku jirta waxqabuu isleeyahay waa xamaasaysan yahay wuxuu qabanayeyna uma kala cadda maxaa saxsan maxaa khaldan arrintaasi marka waa arrin halisa qodobkaa waa qodob asaasiyaho in da'yarta ay u jeedsato loo jeediyo inay cilmiga u fadhiistaan culimmada ka dhegaystaan diinta bartaan maxaa saxsan maxaa khaldan ay u kala caddaato markay wax kala caddaystaan kadib awoodda ilaahay siiye daaqada ku jirta markaa ha wajahaan hana la wajaho oo waxtar markaa ha loo wajaho qodobkaasi waa qodobka asaasigaho wasaa-isha islaaxa waxaa ugu horreeya in da'yarta ay wax barato oo ay khaasatan cilmiga shareecada ay barato haddii kale mushkilay noqonaysa qodobka xigaayi waxa weeye oo isagana asaasi ah da'yarta inay ku tarbiyo qaadato oo lagu tarbiyeedo mabaadi'da tawxiidka alle in lagu xidho tabaaraka wa tacaala in ilaahay keligii lagu xidho oo mabaadi'daasi rabbigoo tabaaraka wa tacaala la baro oo mabaadi'da tawxiidka ay ku tarbiyoobaan xadiidkii cabdullaahi bni cabbaas radia allahu tacala canhu ardaa fii sunani tirmidi wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas nebiga gadaashiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaan ahaa buu yidhi kuntu khalfa annabiy sal ly slm nebiga gadaashiisaan ahaa buu yidhi maalin maalmaha ka mid markaasuu ii yeedhay buu rasuulku yaa ghulaam innii ucallimuka kelimaat wiil yahow waxaan ku barayaa weedhooyin kelimooyin baan ku barayaa waa wiil dhallinyaro ah leanna cabdullahi bni cabbaas markuu nebigu dhimanayay sal lla lay wasalam markaasi wuxuu ku dhowaaday qaangaad intii ka horraysay marka nin dhallinyaro a wey dhallinyaro isagoo buu nebigu dhawaqay yaa ghulaam wiilow waxaan ku barayaa kelimooyin nebigu sal lla lay wasalam u fiirso dhallinyarada muslimka iyo da'yarta muslimka siduu u tawjiihiyey iyo macaanida qiimaha baranee uu qalbigooda ku beerayo u fiirso wuxuu nebigu uhi sal lla lay wasalam ixfad illaaha yaxfadka wiil yahow alla xifdi wuu ku xifdin eh maxaa ka wadaa allah xuduuddiisa ilaali oo sharcigiisa ilaali oo amarkiisa ilaali oo nahyigiisa ilaali oo wuxuu kuu diray ilaali oo wuxuu kaa reebay ilaali oo xuquuqdiisa ilaali allah xifdi markaad xifdiso maxaad abaalgud u leedahay adigana isagaa ku xifdinaya ha abaalkaagu waa kaa wuxuu kuu xifdinayaa danahaaga adduunyo wuxuu kuu xifdinayaa masaalixdaada iyo danahaaga aakharo adduun iyo aakharaba waxaa tahay addoon la ilaalinayo la waardiyeynayo xagga rabbi baa lagaa waardiyeynaya ixfad illaaha tajidhu tujaahaka allah xifdi hortaadaad ka heliye haddaad allah xuduuddiisa iyo shacr sharcigiisa ilaaliso allah tabaaraka wa tacaala markaad u baahato hortaadaad ka heli ha mushkila markay kugu dhacdo waa ka xalkiibuu kuula imaan cidhiidhi markaad gasho isagaa kaa saari markaad gacmaha u taagato codsigaagii waa kan tajidhu tujaahaka hortaadaad ka helaysaa maxaa yeelay allah baad karatay isaguna wuu ku garan wuxuu nebigu ku yidhi sal alay wasalam idaa sa'alta fas'al illaah haddaad wax rabto inaad weydiisato alle keligii weydiiso waxan kale wax ma hayaan wadaad qabri ku jira wax ma hayo oo malag waxba kuuma hayo oo nebi wax kuuma hayo oo geed iyo dhagax wax kuuma hayaan oo qorax iyo dayax waxba gacantooda kuma jiro allah baa khasnadaha gacanta ku hayee idaa sa'alta fas'al illaah alla keligii weydiiso bal kalsoonida dhallinyarada fiiri meesha lagu xidhahayo alla keligii waa waxan kalead arkaysaanee makhluuqaada ee dhulka korkiisa idinla jooga ama gudihiisa ku jira waxba ha u doonanin waxba ma hayaan allah tabaaraka wa tacaala u raadso waida stacanta fastacin billaah kaalmo markaad weydiisanaysana ilan daciif baa tahay iskuma fillid in lagu kaalmeeyaad u baahan tahay fastacin billaah alla kaalmo weydiiso allaw ii kaalmee dheh si aad danahaaga u gaadho masaalixdaada u gaadho cidda kuu kaalmaynaysa waa allah tabaaraka wa tacaala inta kale xeeladna male quwadna male waxba kuuma qaban karaan allah kaalmo weydiiso macnaha ka dambeeya u fiirsee nebigu siiyey dhallinyarada wuxuu ku yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf waxaad ogaataa wiilyow ummaddu hadday kulanto oy isku waafaqdo inay shay kugu anfacdo wuxuun inay waxtar ku tarto haba yaraade kuma anfici karaan ilaa shay alla horay kuugu qoray mooye waxa lagugu anfici karo oo ummadi kuu tari karto oo hadday caalamkao dhan isku waafaqo inay kugu taraan ay kugu biirin karaani waa wax horay u qornaa oo ilaahay kuugu talagalay wey hadday isugu tagaan oo isku waafaqaan inay ku dhibaanna oo shay un kugu dhibaanna waxay kugu dhibi karaan ma jiro ilaa wax ilaahay korkaaga horay ugu qoray mooye wax horay u qornaa unbay dhib qornaa unbay kuu geysan karaan kaana marna kuma seegeen midkii ilaahay kuu qoray oo manaafacaadana marna maada weydeen ilahay baan idinku dhaaray bal u fiirsada kalsoonida la gelinaya da'yarta macaanidaasay ku korayaan markaasaa waxay ka sarreeyaan dhulkan iyo waxa laga hadlaya iyo yacni waxa weeye hanjabaad iyo cagajuglayn iyo dhib baa lagu geysan iyo risiq baa lagaa jari iyo waxanoo dhan qiimo weyn lama le wuxuu leeyahay dhibkii i gaadho horuu u qornaa wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala dheefii igu talagalayna horuu u qornaa ninna iima diidi karo waxa la ii qorayna ninna ima seejin karo macaanidaasuu ku koraya markaasaa jur'a iyo dhiiranaan iyo isku kalsooni iyo alla lagu kalsoonaado iyo maqaadiirtoo la rumeeyo iyo ruuxa oon yacni lahayn waxa la yidhahda argagax xaaladii markay ku timaado ma argagaxayo haa ma isku dardarmanayo stress ma leh cudur kuma dhacayo ma jiranayo haa waxaan ka wadaa nafsiyan uma jiranayo calashaani mushaharkii baa laga goostay waa jiranayaa wax yaroo us u dulqaadan baa u yimid waa jiranaya maya war waxaan ilaahay baa qoray allah hadduu qorana waa qoranya waa suu qoranya waa soconaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun hadduu waxoogaa mana manaafacaada helo xoole helo caafimaad helo carruur helo wixii adduunya hadduu wax ka helana waa shukrinaya alxamdu lilah xooggayga kuma keenin xeelo tay a kuma keenin islama weynaanayo sankama taagayo bal ilahay buu u mahad celinaya tabaaraka wa tacaala yacni waxa weeye caqiidadaasi alqada waalqadar in la rumeeyaay ruuxa waxay ka dhigaysaa miisaan bay siinaysaa hadduu daraa uu asiibana wuu sabraya hadday xaalatu saraa iyo farax asiibtiyo wax lagu farxana waa shukrinaya khayr weligii ka zuuli maayo xadiidkii suhayb arrumi fii saxiixi muslim baa macnaha tilmaamaya cajaban liamri lmu'min nebigu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walaalayaal marka macaanida qiimaha badan baa la doonayaa inay da'yartu ku koraan macaanida alla ku kalsoonida alla ku xidhnaanshaha caalamkan kaleetiya waxan kaleetiya makhluuqaadka oo aad ka baxdo ood rabbi keligii ku xidhanto waa xornimo saan tilmaami doono waxaa ka mid a wasaaisha iyo qabaabka da'yarta la doonayo in lagu yacni salaaxoodii hagaagooda asbaabta u noqon karaya inuu guriga iyo goobta waxbarashadaba tarbiyo wanaagsan ka helo guriga xadiidkii abu hurayra tilmaamaya nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana meesha ugu horraysa sideedaba da'yartu ay ka qaadato mabaadi'da ugu horraysa ee nolosha meesha laga qaato waa guriga waa ka nebigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kastoo la dhalayo oo dhalanayaay wuxuu lagu dhalayaa toosnaan fitro iyo islaannimo iyo khayr jacayl iyo alle ku xidhni qalbigiisoo toosan buu ku dhalanayaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labada dhashay ee aabbihii iyo hooyadii ah ayaa markaa kadib yuhuudi ka dhigi ama nasraani iyo kristan bay ka dhigi ama majuusi dabka caabuday ka dhigayaan waxay iyagu ahaayeen bay markaa u bedelayaan markiisuu dhalanayana wuu toosnaa wuu hagaagsanaa laakiin labada gurigii baa kharribaya gurigii baa leexinaya wixii guriga ka jiray buu ilmihii ku koraya ku barbaaraya saas way macnaha markaasuu nebigu sal alay slam mithaal ka bixiyo kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tajiduuna fiiha min jadcaaa buu nebigu sal lay slam yacni waxa weye neefka xoolaha ah markuu soo dhasho waxarta ama muxuu ahaayey muxuu ahaayey nayshu markay dhalato ama muxuu ahaayey ilmaha yarka xoolaha markuu dhasho ma arkaysid isagoo dhegtu go-an tahay ama dilaacsan tahay isagoo dhammaystiran buu soo dhacayaa markuu yimaado ninkii xoolahan lahaa ayaa markaas sumad u samaysanaya dhegtii buu jeexayaa dhegtii buu qaar jarhayaa isagii baa marka bedelaya laakiin markii hore isagoo ilma yacni neef dhammaystiran uu dhalalaya way macnaha taasoo kaleetuu nebigu ku mihaaliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka gurigii bii-adu waa inay hagaagsantah gurigii waa inuu hagaagsan yahay gurigii telefishon baa yaalla waa telefishon khasiban janallada oo dhan buu u fasaxan yahay wax ka mamnuuca maba jiraba internet baa yaalla saa ka daroo dibi dhalbalaayo o dhan baa furan meeshaasuu ilmihii wax ka qaadanahayaa daaqahayaa haa odaygii iyo iyo duqdiina waxaan oo dhanba maba ama way og yihiina wayba la rabaanba ilaahay baan idinku dhaariye yacni guriga noocaasa ilmaha ka dhalanaya ka soo baxaya waa ilmo nooceeya haa ilmo macallinkii ugu horreeyey telefishon u noqday macallinkiisii labaadna uu internet noqday macallinkaasi ardayga uu soo saari kara ilmaha halkaa ka soo bixi kara muxuu yahay haa marka laga yimaado ilmuhu halkaa soo dhaafo bannaanka uga soo baxo goobta uu waxbarashada ku qaadanayo ayadana waa inay tahay goob hagaagsano wixii guriga uu kala yimid ee wanaag ahaa akhlaaq wanaagsan dayasho wanaagsan dhaqan wanaagsan caqiido wanaagsan ilaan ilmuhu markuu da'daa hore yahay sidiisaba maskax wax kuma qaatee indhahaasuu wax ku qaataa wuxuu arkana wuu jilaa wuxuu arkana wuu jilaa wuxuu arko inuu sameeyo isku dayaa marka marxaladaa hore wuxuu guriga kala yimid waa inay madarasada iyo iskuulka iyo goobta waxbarashaduna iyaduna waa inay kaalmayso labadaasi hadday isku dhacaan oo gurigiina uu wax wanaagsan kala yimaado waxbarashadiiyo goobtii waxbarashaduna wuxuu guriga kala yimid wax kala gadis ka gadisan uu ugu tago ilmaha waxaa ku dhacaya waxa loo yaqaana al-idiraabu alfikri maskaxdiisaa wareeraysa markaasaa wuxuu ka hadlayaa maskaxdiisuu ka hadlaysaa adiga ma ogido waxaad moodaysaa wax yar dhalinyaro weeyaan baad leedahay laakiin maskaxdiisu waxay ka shaqaynaysaa ma gurigaa sax ah mise madrasadiiyo goobta waxbarashadiiyo macallinkaa sax way celcelin way celcelin way celcelin marka dambena dhinac baa u xoog badanaya idiraab fikriyaa ku dhacaya isbaraamber ama maskaxdiibaa qasmayso wareeraysa qodobkaasi marka waa qodob kaleo tarbiyada waa in guriga iyo goobta waxbarashaduba ay yacni waxa weeye tarbiyada iyo salaaxa da'yarta inay ka qayb qaadato wey laakiin waxaa nasiib xumo ah hade hadda guri haddaaban inteenna dadaali karta ay dadaashaba khaasatan idinka iyo in badan oo idinla mida iyo annagoon wax badan idin dhaamin haddiiba muxuu ahaaye aad gurigii ka dadaasho bal adigu goobtii waxbarashada waa kana si dheh iskuulkii si dheh oo jaamacaddii si dheh yacni waxa weeyaan waa waa xaalad khatar a ah waana midda aad midhaheeda dareemaysaan oo da'yarteenna iyo shabaabkeenna gabdhaha iyo wiilashaba aad ka dareemaysaan waay midhahan kadaata qasan ee si u khariban ee muxuu ahaayey yacni aan qaydhiinkana ahayn aanan bislayn si uun muxuu ahaayey aan la qaadan karin ah waxa keenaya waxa weeyaan waa isku dhaca yacni fikradahan guriga iyo tii waxbarashada meesheedii iyo fikradahan isku dhacaya ilmo isku dhacsan bay soo saarayaan ilmo isku dhacsan iyo da'yar isku dhacsan oo wareersan ayaa ka soo baxaysa meesha iyada waxaa kaleeto iyadana qodob asaasi ah markaan ka hadlayno hagaajinta iyo islaaxinta da'yarta waxaa qodob asaasi ah bii'ada iyo mujtamacu asaguna waa inuu gacan ka geysanayo hagaajinta da'yarta leanna bii'adu waxay ku leedahay ee muxuu ahaayey saamaynteeday leedahay saaxiibku saamayn buu ku leeyahy derisku saamayn buu leeyahy shaarica iyo jidku saamayn buu leeyahy dowladda iyo nidaamku saamayn buu leeyahy intaasoo isu tagtay baa da'yarta saamayn ku leh intii hadday wada fasaadsan tahay meeshaasi inuu ka soo baxo ilmo hagaagsan waa waxun allah tabaaraka wa tacaala qadartiisa iyo maqaadiirtiisa waxay u badan tahay oo inta badani ay noqonaysaa inuu wixii uu ku dhex koray dee ay saameeyaan iska dhaaf da'yartee nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamayaa xataa dadka waaweyn baan ka baxsan karin saamaynta ay bii'adu leedahay waa kii nebigeennu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalif xadiidkii abu hurayra tirmidi ay soo saareen abu daawuud waa xadiid xasana wey ninku wuxuu ku dul sugan yahay saaxiibkii diintiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa ee midkiin ha u fiirsado hana ka fiirsado cidda uu la saaxiibayo yaad la degan tahay oo yaad deriskuu ah oo yaad sheeka wadaag la leedahay oo nidaamkeed hoos joogtaa oo shaarica maxaa yaalla yacni waxa weeyaan waxaasoo dhan baa ku wada saamaynaya mid walbana wuxuu haystuu wax kaa siinaya xadiidka abu muusa alashcari cinda albukhaari waa kii nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yacni dadka xunxun la noolaanshahood iyo la joogidood iyo la fadhiisigoodu wuxuu la mid yahay midka buufimada haysto oo dabka buufinayoo kale laba mid inuu maryaha kaa gubo dambaaburada duulaysaaye ay dharka kaa gubto iyo in aad waxan uu buufinayee dabka ku jira urkiisa iyo qarhmuunkiisu inuu ku dhibo dhibaato uun keliya weeye aan dheef lahayn dadka wanaagsan iyo akhyaarta la saaxiibidood iyo la noolaanshahood iyo la darsidooduna iyo mujtamaca wanaagsanna waxay la mid tahay midka cadarka iibiya adoo u yimid oo kale la fadhiistay oo kale nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam imaa an yuxdiyaka intuu inuu iska kaasiiyo wa imaa an tajida minhu riixan tayiba waad soo istaagtay markaad soo istaagtayba waxaad heshay caraf iyo udgoon iyo saxansaxadii dhiibka iyo caraftiisiibaa ku soo gaadhay waa intifaac ama maehe waad ka iibsatayoo waad intifaacsatay intifaac mooyaane dhib kaa soo gaadhi maayo mujtamacii wanaagsanaa saaxiibkii wanaagsanaa bii'adii wanaagsanayd saamaynteedu waa ma waa masaalix iyo manaafic intifaac wey dhib kaaga imaan maayo mujtamaca iyo bii'ada xunna waxa kaaga imaanaya waa dhimbilo waa dambaaburo duulaysa oo akhlaaqdaada gubi oo diintaada gubi oo fikirkaaga gubi oo jiritaankaaga gubi oon waxba kuu reebaynin waay dayib innaga marka waxaan hadda isqabadsiin la'nahay dii'ooyinkii lagu dhex noolaabaa fasaadsan da'yartiisay ku hagaagi lahaayeen baa loo baahan yahay haddii aad masalan intaad nin intaad qabato ama ruux qabato oo isagoo dhanba aad xidhxidho ood biyo ku dhex tuurto bad ku dhex tuurto oo aad tidhaahdo war biyaha qoyaankooda iska ilaali miyuu iska ilaalin karaa iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa war biyaha iska jir waa biyaha qoyaankooda iska jir baa tidhi intaad wada xidhxidhay ood biyaha kor aad biyaha badweynta ku tuurtay ma suroobi karto laakiin waxbaa la khafiifin karaa ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii lala kaashado dadaalkeedana la bixiyo waxunbaa inoo inoo hadhi karaa hamba unbaan reeban karnaa waxbaa inoo badbaadi kara sida haddaba jirta tawfiiqda rabbi iyo dadaalka bay ku xidhanta arrintaasi marka iyadana waa arrin muhimo bii'adu waa wax weyn markaan doonayno ka hadlayno shabaab saalixa iyo da'yar wanaagsan waxa ay ku imaan karta waxa weeye in bii'adeedii iyo meesheedii ay ku dhalan lahayd la diyaariyo oo carrasan loo diyaariyo dhul wanaagsan oo falan loo diyaariyo meeshaasaa abuurku ku soo bixi karaa oo geedku ku kori karaa oo midho ku soo saari karaa waxaan ka hadlayaa da'yarta meeshaasay ku barbaari kartaa barbaarid wanaagsan waxaa ka mid a masalan asbaabta loo baahanya inaynu qaadanno da'yartuna qaadato in lagu barbaariyo da'yarta ama ay ku barbaaraan himo sare himo sare waxaan ka wadaa yacni fikir sare meel kore inuu haabto oo uu meel kore laaco oo noloshan liidata kor looga qaado maskaxdiisa la dhiso maskaxdiisa la dhiso oo la yidhaahdo war sidaada maxaad u nooshahay ma waxaad u nooshahay inaad cunto oo aad cabto oo aad jaamacad ka baxdo ama mehe waxoogaa aad guri hesho reer guursato shahwadaada gudato ma intaasaad u nooshahay intaa xoolahoo kale waaye adhiga duurka daaqa iyo geela duurka daaqa iyo lo'duba iyo dameeruhuba way cunaanoo way cabbaan shahwaday gutaanoo way dhalaan meelle way ku hoydaan fikirkaaga intaa kor uga qaad himmad sare iyo taargad sare iyo maskax kore in loo sameeyo meel kore uu noloshiisa toogto oo uu sacayiyo waa in loo sameeyo ilmaha oo maskaxdiisa kor loo qaado oo la yidhaahdo noloshan waxaad u nooshahay ilaahay raalligelintii tabaaraka wa tacaala yacni cibaadadiisa inaad janno hesho noloshan maalmo weeyaane waad ka gudbiyo midda dambe u shaqaysato ummaddaada inaad u khidmaysiiyo diintaada inaad muxuu ahaaye waxyaalahan bahiimiga noloshan xoolaha ah inaad iskala sara marto sax macnaheedu ka tag maha kama tegi kartid kama tegi kartid waad shaqaysan waad xamaalan waad guursan shah waad gudan ilaahay tabaaraka watacala wuxuu kuu xalaaleeyey waad qaadan walaa tansa nasiibaka min addunya laakiin ujeeddadayda iyo taargetkayga maaha gaaladaa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu ku tilmaamay iyo dadka aan fiicnayn waaladiina kafaruu yatamattacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam haa way cunaan way iska raaxaystaan sida xoolahoo kaley u cunaan oo isaga raaxaystaan ma aha waxaad waa inaad ilmaha iyo da'yarta lagu koriyo wax ka sarreeya cun oo cab oo ciyaar oo soo toos oo seexo oo shahwada gudo wax intaa ka sarreeya taarget ka sarreeya oo ka weyn oo ka qiimo badan waa in loo yeelo waay waa in mar walba taargetkaas la yidhahdo taargetkaasi ka shaqe asagaasi u sacyi asagaa toogo asagaa u orod ruuxii waa in maskaxdiisa sidaa loo dhiso weye waana arrin runta inaga maqan wey ilmihii waa korayaa waa iska korayaa hadduu iska korano wuxuu arkayaa bii'adan adduunyada caabudaysa ninka magaca le waa ninka kursiga ku fadhiya ninka qiimaha leh waa ninka la yaqaano ee mashhuurka ah ninka qiimaha leh waa ninka xoolo haysta ee milyaneerka ah sidaas daraaddeed noloshiibu wuxuu ka dhex fahmhayaa taargetka adduunyada nolosheedu waxa weeye taajir noqo wabas taargetka noloshani waxa weeyaan sideedaba kursi ku fadhiisoo madax noqo tanaaba mid waxay dhaantaaba midka hoos u kacay oo yidhi oo mooday taargetka noloshu waxa weeye yacni wakhtiga isdhaafi culayska wakhtiga culayskiisa iska rid oo daroogo iyo qaad iyo qashin iyo muxuu ahaayey maandooriye iyo ruuxa waxaase waxa keenayaay ruuxii isagoon hadaf loo samaynin buu noloshii isagu hadaf ka qaatay wuxuu u muuqda ee kortiisa ka muuqdana waa waxaas wey macna sidoo kaleeto waxaa ka mid a qodobada asaasiga ah ee iyagana loo baahan yahay inaan ku muxuu ahaayey aan ilmaheenna iyo da'yarta lagu koriyo waxaa ka mid a in mabda'a xorriyada xaqiiqiga ah xornimada dhabta ah xornimada dhabtii waxa weeye inaad ka xorowdo makhluuqaadka adigoo kale ah addoonsigooda inaad ka xorowdo u xorowdo inaad ilaahay keligii addoon u noqoto nidaam kaloo ku addoonsada ma jiro cid kalood hoos tagto oo amar iyo nahyi kugu leh ma jirto cidda amar iyo nahyi kugu leed hoos tagtaay eed u xorowday cid kaloo dhanna aad ka hoos baxday waa allah tabaaraka wa tacaala lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun cubuudiyada iyo addoonnimada sharafka ah waa markaad alle keligii addoon u tahay markii laakiin addoonnimada rabbiya sharafkaa intaad ka dhacdo addoommadu ku addoonsadaan oo shahawaadku ku addoonsato oo adduunya ku addoonsato oo oo lacagi ku addoonsato oo muxuu ahaye cadow iyo gaalo ku addoonsadaan oo amar iyo nahyi lagugu yeesho oo lagugu kor ciyaaro lagugu kor ciyaaro adiguna ada hoggaanka dhiibato waa dullowday xorna ma tihida addoon baad addoon u tahay waa in marka maskaxdooda la geliyo war xor baa tahay oo allah markaad keligii addoon u tahay xor baa tahay maskaxdaasi sidaa lagu yacni laga saaro waxa maanta dhallinyaradeennu u badan yahayo altaqliid waltabciya lilkhayr in dad kaleeto layska fiirsado nolosha ummadaha kale inta la fiirsado uun layska dabagalo dameeridhaan raacday iyo haheeye raac iyo waxaan arkaba waa fiican tahay waxaan horay u arki jirayna waa xun yahay waxaan soomaaliya ku aqaanay ama ma ahe waddamada muslimiinta ku aqaanay waa dibdhac waa wax waayo hore laga soo tegey horumar maxaa la yidhaahdaa ilbaxnima maxay tahay dadnima maxay tahay waa wixii nin cad iyo reer galbeed lagu arkay nin cad iyo reer galbeed waxaad ku aragtana waa wanaagsan yahay haddaad muslim iyo wixii aad ku aragtana waa dibdhac akhlaaqdu waa dibdhac mabaadidoodu waa dibdhac yacni waxa weye adduunyadoodu waa dibdhac aakaradooduna sidoo kale wey yaa horumar haya ninkan cad baa haya wabitaali maxaa ka dambeeya dee dabagal dee haa raadkiisa qaad isaga saad ku gaadhi lahayd isku day dabagal waa waxaa la yidhahda marka altaqliidu alacmaa indhala-aan inaad iska daba dhigato ood masallaha daba dhigato dad kale oo aan qiimo lahayn oo afkaartooda iyo mabaadidooda ayna wax qiimaa lahayn inaad iska daba dhigato oo aad markaasi yacni waxa weye wixii ilaahay ku siiyey ee wanaag ahaa ka faanto waxaa la rabaa haddaad muslim tahay cidina kaama qiimo badnee muslimnimadaada ku faan cizziga iyo karaamo iyo sharaf ninkii muslim abaa leh a walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun a sharaf iyo qiimo iyo awood waxaa iskale allah rasuulkiisaa iskale salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mu'miniintaa iskale dadka alla rumaysan baa iskale laakiin munaafiqiintu waxba ma ay oga ma ay oga arrintaa iyada war kama hayaan wax galay moodayaan waxaa la doonayaa marka da'yartu inay ku koraan alictizaaz biddiin aliftikhaar bilislaam inay yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala dad uu doortay islaamnimo u dooray mabda'aasi u doortay khalaa'iqda intooda kale uu ka xushay ninkii diintaa laga qadiyeyna uusan qiimo lahayn wabitaali iyagu inay mudan yihiin in lagu daydee ayaga inaysan dabagelin wax ayaga ka liita fikirkaasi markaan abuurno waxaa loo samaynayaa xayndaab ay ku nabad galaan baad marka da'yartii u samaysay leanna hadduu u arko inuu ka hooseeyo kan diin la-aantiihi ma dabagelayo laakiin goormuu dabagelayaa marka uu arko inuu ka adag yahay ka xoog badan yahay saas daradeed waxaa la yidhahdaa almaqluubu yuqallidu alghaalib midka laga adag yahay wuxuu inta badan taqliidiyaa oo uu iska dabagalaa midka ka adag mithaal baan idin siinaya meeshan hadda aan joogno afrikaan annaga joognaa mujtamaca soomaaliga ama muslimka markuu afri ka yimaado afrikaanka dhaqankiisa inay qaataan waa iskala wen yihiin maxay iskala wen yihiin leanna waxa weeyaan waxay u arkaan inay ka hooseeyaan laakiin markay waddamada gaalada iyo caddaanka u tagaan dhaqankoodii guryaha iyo dhaqankoodii nolosha iyo aragtidii bay qaadanayaan leanna waxay u arkaan inay ka koreeyaan oo ka sarreeyaanoo ayaguna hooseeyaan oo inay dabagalaan ay tahay mushkilo weyn waay mushkilo weyn weeye allaha tabaaraka wa tacaala muslimkuu doortay mu'minkuu doortay asagu u nimceeyey uma awrasna alkitaaba aladiina isdafayna min cibaadina allah baa ku doortay saas daraaddeed isku kalsoonow oo diinkaaga ku kalsoonow oo mabda'aaga ku kalsoonow oo akhlaaqdaadi iyo dhaqankaaga ku kalsoonow in fikirkaa da'yartu ku korto xirsi xidh bay u noqonaysaa iyo xayndaab ilaaliya waxayna keenaysaa inay noqdaan da'yar saalix oo wanaagsan oo toosan inay noqoto waxaa kaloo da'yarta ay ka badbaadinaysaa waxa loo yaqaano khazulfikriga maskaxda in lagaga duulo oo maskaxda laga qabsado waana mashaakiisha ugu badan ee da'yarteenna haysato wa maskaxdooda in la qabsado oo maskaxda laga gumaysto oo la yidhaahdo wanaaggu waa waxa annagu aanu keenno wanaaggu waa wixii annagu aanu wanaag u aragno waxaanu wanaag u arkinna waa waxa xunee khaldan marka wuxuu barbaarayaa askadoo maskaxdiisuba ay tahay maskaxdii cadowgiisa si kaleba uma fikirayaba waana duulaanka midka ugu khatarsan waay in dhul lagaa qabsado oo dad lagaa qabsado oo lagaa laayo waxaa ka daran in maskaxda lagaa qabsado caalamka muslimka iyo dadka mu'miniinta iyo muslimiintana maanta dhibka ugu badan haystaa waxa weeye maskaxdoodii baa la haystaa da'yartii baa maskaxda laga qabsaday in badanoo da'weynta ka mid a odayaasha maskaxda laga haystaa hooyadii baa guriga maskaxda laga qabsaday markaasaa waxaa la yidhi wanaaggu waa kan xumaanna waa kan sidaasaa wax loogu meeriyey khalaas gumaysigaa maskaxday ka badbaadayaan marka lagu beero da'yarta oo lagu tarbiyeeyo wax la yidhaahdo adaa dadka u fiican diintaadaa u fiican cizi iyo karaamiyo sharaf adaa leh waxaan kaleeta ee diinta aan lahaynna waa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala nacay waa waxaan qiimo weyn lahayn fikirkaasi marka noo ximaayo iyo dhowrsoonaana ayuu bixinayaa inxiraafaadka faraha badan buu ka ilaalinaya tacliintu waxay ka ilaalinaysaa yacni afkaarta iyo tayaaraadka kala gedisan ee muxuu ahaye inta badan da'yarta khatar geliyey waktiga waa idinku dheereeyey waxaan kusoo gaabinayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala da'yarta saalixa ah ee wanaagsan een soo tilmaannay hadday hagaagaan mujtamacaadkooda iyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba waxay waxay kordhin karaan hadday hallaabaanna dhibka ay mujtamacooda u geysan karaan oo macnaheedu ay tahayba inuu mujtamacaasi dabar go'ayba mujtamac aan dhalinyaro hagaagsan lahayn waa mujtamac dabar go-ay oo u dhammaata wey waa mujtamac cid walba ay liqi karto cid walba intay yacni ay ruugto caadi ay u dhammaysan karto sarawaadkiisa iyo khayraadkiisa iyo kulli bannaankaasa iska yaallaan waa la boobaya waxaan jeclahay marka inaan ku gebagabeeyo kelimadaasi ku saabsan shabaabka iyo da'yarta iyo hagaajintooda iyo mujtamaca saamaynta ay ku yeelan karaani waxaan ku gebagabaynayaa laba qiso oo qur-aanku uu sheegay oo shabaabka iyo da'yarta yacni ka mida qisaskooda cajabta badan